dagaalkan ka dhacay deegaanka miirtaqo oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada mahadaay ee gobolkan shabeellaha dhexe ayaa ahaa mid culus waxaana uu u dhexeeyey ciidamada dowladda soomaaliya iyo xarakada al-shabaab dagaalka ayaa bilowday kadib markii ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo ka soo baxay deegaanka biicadde ay weerar ku qaadeen deegaankan oo ay ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan xarakada al-shabaab waxaana ujeedka ciidamada uu ahaa la wareegitaanka deegaan maadaama maalmihii lasoo dhaafay ay ciidamada dowladda wadeen dhaqdhaqaaqyo milatari oo ay kula wareegayaan meelaha ay gacanta ku hayaan xarakada al-shabaab balse waxa ay deegaankan kala kulmeen sida wararkaanu ku helayno iska caabin xoogan mid ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka miirtaqwe oo diiday in magaciisa iyo codkiisa intaba loo adeegsado warbaahinta ayaa idaacadda kulmiye u sheegay in dagaalka uu ahaa mid culus oo qaatay saacado waxaana uu intaas ku daray inay jiraan khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay dagaalka inta la ogyahay laba ruux ayaa ku dhimatay dagaalka oo dhinacyadii dagaalamayay ahaa waxaana ku dhaawacmay tiro intaasi ka badan waxaan la ogeyn khasaaraha dagaalkan uu gaarsiiyey dadka shacabka ah ee ku dhaqan goobaha lagu dagaalamay maanta wararkii ugu dambeeyey ee aynu ka helnay deegaanka ayaa sheegaya in ciidamada dowladda laga soo celiyey deegaanka miirtaqwe ayna ku soo laabteen deegaanka biicadde oo horay ay weerarka kaga qaadeen xaaladda goobaha uu dagaalka ka dhacay ayaa degan waxaana ku sugan xarakada al-shabaab oo weli maamulaysa deegaanka miirtaqwe saraakiisha ciidamada dowladda ayaan weli ka hadlin dagaalka maanta ay kala kulmeen xarakada al-shabaab dhinaca kale maamulka degmada mahadaay iyo kan gobolka shabeellaha dhexe ayaan iyaguna weli ka hadlin dagaalka maanta ka dhacay deegaanka miirtaqwe oo ka mid ah deegaanada gobolkan shabeellaha dhexe yuusuf abubakar ibraahim radio kulmiye jawa